magaalada new york waxaa maanta ka furmay shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan inta badan madaxda caalamka shirkan madaxda ka hadashay ilaa iyo hadda waxaa ku jira xoghayaha guud ee qaramada midoobay ban kimon madaxweynaha maraykanka iyo valadimir putin oo xilligan hadlaya sidoo kalena galabta waxaa new york ka dhici doona shir gaar ah oo lagaga hadlaya arrimaha soomaaliya haddaba stuudiyaha v o da ee magaalada new york waxaa ku sugan wariyaheena maxamed colaad xasan colaad madaxda hadashay maxay ka sheegeen kulanka qaramada midoobay haddii aad noo soo koobto falastiin aad baad umahadsan tahay waa sidaad sheegtay shirkii waa uu furmay saakii sagaalkii subaxnimo saacadda cirifka bari ee maraykanka ayuu furmay waxaa khudbadihii ugu waaweynaa jeediyey ilaa iyo hadda sida aad sheegtay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuon iyo madaxweynaha maraykanka barag obama bankimoon waxaa hadalkiisa ugu weynaa baaq uu u jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay oo uu ku yiri waa inaanu u bedelnaa ballamaha aan gelayno ee waraaqaha uun ku qoran ficil muuqda oo laga qabto halka ballanqaadyadu ay ku wajahan yihiin oo dabcan ah yoolasha sii xajinta horumarka iyo la dagaalanka saboolnimada dunida waxa uu yidhi hadafkeennu wuu cad yahay waana suuragal inaanu gaarno buu yidhi xogeeye banki moon waxa uu ka codsaday beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya ee dunida lacag gaaraysa labaatan bilyan oo dollar oo lagu wado howlaha qaramada midoobay ee sanadka soo socda lacagtaasoo lix jeer ka badan falastiinay marka la fiiriyo lacagihii ay qaramada midoobey weydiisatay shirkan toban sannadood muddo haatan laga joogo waxaana ay qaramada midoobey ugu qildayaysaa lacagaha faraha badan colaadaha dunida oo sii kordhaya qaxooti fara badan iyo dhibaatooyinka baniaadnimo oo dunida kusoo kordhayay tobankii sannadood ee lasoo dhaafay
kulanka soomaalida ku saabsan ee la filayo in uu dhaco galabta waxaa la sheegay in ra-iisul wasaaraha britain iyo madaxweynaha soomaaliya iyaguna ay kulmayaan maxaa kamida bal arrimahaasna falastiina intaanan shirkaa u gelin madaxweynaha maraykanka barag obama ayaa isna khudbad ka jeediyey sidoo kale halkaas madaxweyne obama oo khudbadiisa ay taabanaysay ciribtirka saboolnimada wax ka qabashada cimilada sii kullaanaysa ee dunida colaadaha abuuraya qaxootiga faraha badan ee meelo kamida dunida ka dhacaya ururka daacish ee ciraaq syria ukraine cuba xiisada gacanka korea iyo dimuqraadiyadda oo uu ku dheeraaday waxa uu golaha guud ka gaday oo uu carabka ku adkeeyey heshiiskii caalamiga ahaa ee lala galay iran oo uu ku tilmaamay tallaabo dhaxalgala oo loo qaaday dhinaca diblomaasiyadda iyo ammaanka dunida hadaladii obamana waxaa ka mid ahaa Understand, the United States cannot solve the world's problems alone. In Iraq, the United States learned the hard lesson that even hundreds of thousands of brave, effective troops waxaan ogahay in maraykanku dhibaatooyinka dunida uuna keligii xallin karin dalka ciraaq maraykanku cashar adag buu ka qaatay iyadoo xitaa boqolaal kun oo ciidankeenna ah iyo lacag trilyoon dollar gaadhaysoo khasnadeenna ku jirtay ayna keligood xasilooni ka dhalin karin dhul shisheeye ilaa aan la shaqayno ummadaha kale annaga oo isku kaasanayna mabaadiida sharciyada caalamiga ah kuwaas oo dadaaladeenna sharciyadda siinaya ma guulaysanayno ayuu yidhi ilaa aan ka wada shaqayno inaan ku guulaysanno aragtida bulshooyinka kala duwan sida ciraaq oo kale ee arrimahaasoo dagaalka u keena awood kastaoo ciidankayagu uu meesha keenaa waa mid ku meel gaadha ayuu yidhi madaxweynaha maraykanku
falastiinay waxaa xusid mudan inuu khudbadda obama ay ku soo beegantay toddobaad uun kadib markii uu obama aqalka cad ku qaabilay wadaadka ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis iyo madaxweynaha shiinaha shi jinping waxaa sidoo kale la filayaa in markii ugu horreysay muddo sanada sidii aad warkiinaba ku sheegayseen in ay kulmaan madaxweynaha ruushka valadimir putin oo isna shirkan golaha guud ku sugan khudbadna ka jeedin doona obama waxa uu galabta shir guddoominaya sidoo kale shir madaxeed looga hadlayo arrimaha ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay ee dunida haddaan usoo laabto su-aashii aad weydiisay ee ahayd shirarka quseeya soomaaliya waxaa jira shirar kale oo ka barbar socda shirkan oo madaxdu ay si gaara u yeelanayaan waxaa ka mid a shir ay wada guddoominayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xogayaha qaramada midoobay bankimon shirkaasi waxaa ka qayb qaybka ah midooda afrika iyo jaamacadda carabta wakiilo ka socda waxaana dabcan xooga lagu saarayaa sida diblomaasiyiinta xaruntan ku sugan ay sii sheeg sheegeen sidii soomaaliya looga caawin lahaa soo celinta nabadda dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo howlgalka amisom ee soomaaliya waxaa isla jira shir ay yeelanayaan ra-iisul wasaaraha britain david cameron oo xafiiskiisu uu ku dhawaaqay inuu ciidamo u diri doono soomaaliya iyo suudaanta koonfureed si ay nabadda uga caawiyaan dalka master cameron ayaa hadalkaasi kasoo kasoo yeeray xafiiskiisa waxa uu ku sharaxi doonaa shirkan ciidamadan soomaaliya u dirayo marka maanta shirarka quseeya soomaaliya sida ayay u dhacayaan falastiinay aada u mahadsan tahay kaasi waxaa ahaa waryaheena maxamed calaad xasan oo ku sugan stuudiyaha v o e da ee magaalada new york